Nabaddu waa furaha nolosha waxaana qof kasta u baahan yahay inuu helo nabad iyo xasillooni. Inta badan dadkii hore ee Soomaaliyeed ayaa ahaa kuwo xoogga saara ka shaqaynta nabadda iyagoo arrimaha ka dhex dhaca bulshada dhexdeeda ku dhamayn jiray hab nabadgelyo ah. Haddaba, qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka ee degmada Duble ee gobolka Jubbada Hoose ayaa ka warbixiyay sida ay dadkii hore uga shaqayn jireen horumarinta nabadda iyo qaabka loo xallin jiray arrimaha ka dhex dhaca bulshada dhexdeeda.
Waan dhowahay odayaasha Duble baan ka mid ahay. Cabdi Maxamed Dool baa la yiraahdaa. Sidaasaa matala lagu kala qaadan jiray. Waxaana qayb ka qaadan jiray madax dhaqameedyada iyo odayaasha dhaqanka. Berigii hore colaaddu haddii ay weynaato ma aragtay waa- labadii qabiilo way kala guuri jireen. Qolaba deegaankeedii u kici jirtay. Meesha colaad baa ka dhalan jirtay. Waa La is aamini weeyey aaminaadaa bixi jirtay. Adu markii dambe heer yacanoo intii lasoo gurmado oo meelo kale laga yimaado labadii qabiilo yaa la heshiisiin jiray wixii kolkaasi al- markaa la hayana waa loo kala qaadi jiray heerarkii hore hadda heerar oo colaadaha gabdha la isa siin jiray baa jira oo kuwana bixin jireen kuwana bixin jireen si nabadda u waxaysato way jiri jirtay laakiin taasi way horreysay maxaa shaafi xareed baa la yidhaahdaa qaabkan maanta joogo iyo qaabka hore aan annagu soo gaadhay inaa laba isku qaababa ma aha qaabkii hore aan annagu ku soo korreen aan waqtan ku soo gaadhnay iyo qaabka ega jooga wax isbaaday raaca ma aha farqiga weyn oo u dhexeeya waxaa weeye dadkaabaan isku noocba ahaynba digriyada maanta in in nabadgelya dadka lagu soo tabaalo oo colaadan iyo dhibka kada jooga laga daayo walaalnimiyo islaamnimo lagu soo tabaalo saasaanu jecelahay waagii hore dadka waxaa loo xallin jiray dadku dad wuxuu ahaa aan cudur qabin fayuubu ahaa codku qofka hadda xagga hawaanka iyo qoyska hadda qoyska loo kaco qofku qof xishoota ahayd oo xishoota ninkeeda iyo qabiilkana ka xishoota ahayd